wasaaradda tamarta ee kheyraadka biyaha dowlad goboleedka galmudug ayaa xaliga ka jirtay ceelbiyood ay ka hirgelisay deegaanka habuloley oo hoos jaga degmada gaalkacyo ceelkan ayaa waxaa lagu xaliyay baahi biyalaaneed oo haystay bulshada deegaanka waxauna qeyb ka yahay dadaalada ay wasaaraddu ku dooneyso in biyo nadiifa bulshada miyiga la gaarsiiyo ugu horeyn waxaa munaasabadda furitaanka ceelbiyoodkan ka hadlaya agaasimaha waaxda biyaha ee wasaaradda tamarta ee kheyraadka galmudug cabdulqaadir cabdi cascasi iyo iskuduwaha wasaaradda tamarta ee kheyraadka biyaha ee gobolka mudug waxa ayna u mahad celiyeen hay-adda ka gacan siisay hirgelinta ceelkan iyaga oo xusay in baahidu weli ay ka taagan tahay deegaano kale oo gobolka mudug ka tirsan waxaan aad iyo aad mar labaad iyo mar saddexaad ugu mahad celinaynaa oja iyo im c iyo s h f tim oo gaalin libaaxle ka qaatay brojectigan inuu hirgalo lagana hirgeliyo magaalada buulaley oo masaafo ahaan biyuhu u jireen afartan kilomitir dadkeeduna ay ahaayeen dad aad iyo aad u tabaalaysan ka wasaaradahaan waxaan leenahay wakhti ku habboon iyo xilli munaasabkeedii iyadoo la joogo baa laga hirgeliyey ceelbiyoodkan farxaday noo tahay dadkan intaysa biyaha aysan helin ka hor waxay dareemayeen jalanji aba maaragtay culeysyo dhanka biyaha ah hadday ahaa laheyd biyo la'aan hadday ahaa laheyd dhisansiga oo biyaha ama watar dhisansiga sidoo kale waxyaalaha dadka ku tiirsanaa jireen waxaa ka mid ah biyo dhaamin marka maantay waxaa runtii aan joognaa farxad dadku waxay dareemayaan water accessibility oo inay biyihii loo soo dhoweeyey gobolka mudug ayaa ka mid ah meelaha ay ka jirto biyo la-aanta baahsan waxaana jira dadaalo ay wadaan hay-adaha dowladda iyo kuwa caalamiga ah si loo daboolo baahida biyo la-aaneed ee ka jirta weli deegaanada fogfog ee gobolka mudug